gudoomiyaha degmada cadaada farax deryawar sameeyaa dhagax dhaga dhismaha wada isku xirta jaamacadda galmudug iyo laamiga xaafadda galbeed ee oo dherarkeedu afar boqol oo mitir munaasabadda dhexdhigga ayaa waxaa goobjoog ah agaasimaha howlaha guud ee degmada cadaadid oo madaxda waxbarashada degmada maamulka jaamacadda iyo shirkadda dhanwadaaga dhishasa waddadani mas-uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa xusay muhiimadda ay waddadan u leedahay isku socodka bulshada iyo fududeynta gaadiidka ardayda jaamacadda galmudug dhigata
bismillahi raxmaan raxiim ilaahay mahad iska leh na waafajiyey maanta inaan isugu nimaadno dhismaha wado ay dhisayaan deegaanka iyo degmada iyo jaamacadda galmudug wadada dhirkeedu waxa weeyaan saddex boqol iyo konton mitir waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo inaan ka dhigno wado istaandara oo wadadii hore oo laamiga ahayd afkiisa ay ka bilaabanaysaa waxaan rabnaa ilaa jaamacadda inaan gaarsiino wadadan oo ah wadda halbowle ah oo ku taalla degmada cadaado wadadan oo ah wadada aada xaafadan iyo jaamacadda galmudug state university annagoo ah guddiga wadadan iyo midoob jaamacadda ardada galmudug maamulka degmada ee kambaniga ee danwadaag waxaan aad ugu faraxsannahay inay noo bilaabatay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay si qurux badan noogu dhammaato taanka jidka jaamacadda horumara oo bilicda jaamacadda iyo isku socodka jaamacadda sahlaya oo wax badan ka qaadanaya waxaan ugu mahad celinaynaa barnaamijkan gudoomiyaha degmada iyo degmada cadaado oo qayb muhiima ka qaatay gudoomiyaha degmada cadaada faarax derye warsame ayaa bogaadiyey dadaalada iskutashiga lagu dhisayo wadadan isagoo xusay inay tahay howlbowlaha isku socodka bulshada islamarkaana muhiim u tahay horumarinta magaalada cadaado halkan waxaan u taagannahay inaan dhagax dhigno wadada laamiyaraha oo isku xirta laamiyaraha iyo jaamacadda galmudug meeshaan xilliga roobkana waa dhiiqo xilliga jiilaalkana waa godad ay adag tahay baabuurta inay maraan isku socodkana dhib ku ah sidaas daraaddeed waxaa la gartay in waddada laamiga la gaarsiiyo ilaa jaamacadda galmudug in la gaarsiiyo waxaan dhagax dhignay qaybtii koowaad oo ah in jayga jay la saaro la hagaajiyo wejiga labaadna insha allah waxaan rajaynaynaa oo laamiga ana inaan markay taasi noo dhammaata iyadana dhagax dhigi doonno haddii alla idmo oo ilaa jaamacadda galmudug aan isku xiri doonno waxaan u mahad celinaynaa milkiilayaasha boosaska ku leh waddadan oo qayb weyn ka qaatay in waddada la dhiso waxaan u mahad celinaynaa jaamacadda galmudug maamulkeeda iyo midowda ardayda oo ayaguna qayb lixaad la ka qaatay waxaan u mahad celinaynaa kambaniga danwadaag iyo injineer geedo qorow oo asaguna mar walba u taagan inuu danta guud qaybta ugu muhiimsan ka qaato waxaan leenaha waa ku mahadsan tahay waxaan rabnaa inaan baaq u jeedino degmada waaxaheeda iyo xaafadaheeda kala duwan meelaha sidaan oo kale ah waxaa la rabaa dadku inay iska kaashadaan dadka guryaha kuleh inay bilaabaan annagana maamulka qaybteennaan qaadanaynaa sida tanbaan qaybteenna u qaadanay maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan bulshada reer cadaado ayaa si iskutaashiga ku dhisaya waddooyinka muhiimka u ah isku socodka bulshada magaalada cadaado gobolka galgaduud